bismillaahi araxmaani iraxiim kulanti wacan oo wanaagsan khayaarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawada inaga dhagaysanayo meel kastoo aad ku sugan tihiin waa maalin jimcaha taariikhdu ay ku haastaysan tahay kow iyo soddonka bisha maaj sannada labada kun toddoba iyo tobanka kusoo dhowaada dhagaysiga warka raadiyo wardheer oo dhan wararka naga soo gaaraya magaalada jabuuti ee caasimadda dalka jabuuti ayaa tilmaamaya in halkaa lagu soo gabagabeeyey wadahadaladii u dhexeeyey maamulada jub waa kaatumo iyo sidoo kale somalilan kuwaasoo muddooyinkii dambe ka soconayay magaalada jabuuti wadahadalada labada dhinac ayaa waxaa kasoo baxay qodobo dhowr ah oo ka kooban hanaanka labada maamul iyo sidoo kale qaabka ay u wada shaqaynayaan iyadoo sidoo kale laisla gaaray in meesha laga saaro wax waliba oo iska horkeeni kara ummadda lagana shaqeeyo maslaxadda deegaanadaasi waxaana sidoo kale heshiiskani ka mid ah in labada dhinac si wada jira ay kaga shaqeeyaan sidii mar kale aysan usoo laabo lahayn qulqulatooyinka siyaasadeed ee u dhexeeya dhinacyada isdiidan ee maamulka kaatumo iyo sidoo kale somalilan kuwaasoo beryihii dambe la rumaysnaa in ay ahaayeen kuwo si aad ah isku ugu kala arki duwan ka arriminta qayba ka mida deegaanada maamulka kaatumo uu sheeganayo inuu ka dhisan yahay halka somalilan hore ay u sheegaysay deegaanadaasi inay ayadu maamusho gudaha dalka kenyana wararka ka imaanaya waxa ay tilmaamayaan in rag ka tirsan maleeshiyaadka al-shabaab gaari dagaal oo nuuca loo yaqaana cabdibilah ay kasoo afduubteen gudaha dalka kenya waxaana la sheegay afduubkan inay ka dambeeyeen rag la tilmaamay inay ka tirsan yihiin dhaqdhaqaaqa al-shabaab kuwaas oo u dhashay deegaano ka tirsan gudaha dalka kenya wararka waxay intaasi ku darayaan in gaarigan cabdibilaha la geeyay meelduleedka kaga beegan deegaanka ceelcadde waxaana la tilmaamay halkaasi inay gaarsiiyeen maleeshiya gaarigani kasoo kaxaysay gudaha dalka kenya gaarigan ayaa la tilmaamay inuu ka mid yahay gaadiidka dagaal ee ay leeyihiin ciidamada kenya kuwaasoo qayb ka ah ciidamada ku sugan haatan gudaha dalka soomaaliya mana aha weerarkii ugu horreeyay ee shabaab ay kusoo furtaan gaari ay leeyihiin ciidamada kenya oo ay ka sameeyeen gudaha dalka kenya iyadoo weeraro kale oo dhowroo hore ay ugu qaadeen gudaha dalkaasi kenya maleeshiyaadka al-shabaab ay ku geysteen khasaarooyin kala duwan oo gaaray ciidamada waddankaasi iyo sidoo kale dhibaatooyin kale oo soo gaaray dad rayid ah oo ku dhaqan gudaha dalka kenya halka warkaasi aad ka dhegaysanaysaan waa raadiyo wardeer madaxweynaha dowladda maraykanka donald trump ayaa saxiixay heshiis waa qorshe ay ciidamadooda weeraro dheeraada kaga geysan karaan gudaha dalka soomaaliya arrintan ayaa waxa ay awood u fulinaysaa ciidamada maraykanka ama ay siinaysaa in howlgallo dheeraada ay ka sameeyaan gudaha dalka soomaaliya taasoo looga soo horjeedo falalka argagixiso ee ay sameynayaan ururka al-shabaab oo ka tirsan ururweynaha al-qaacida go-aankan ayaa waxaa ay la taliyayaasha ciidamada maraykanka ee afrika ka howlgala awood u siinayaan inay qaadi karaan weeraro duqayn cirka ah iyo sidoo kale weliba dhulka sidaasoo kale waxaa la sheegay weerarada dhulka ee ay qaadaan lagu bartilmaameysanayo al-qaacidada shabaab ee qaybta ka ah ururkaasi master trump ayaa saxiixay arbacadii daraad ahayd weerarto qayb ka mid ah dalka soomaaliya lagu sheegay inay yihiin meel ay ku xoogan yihiin waxa lagu yeero cadowga halka oo ah aag dagaal iyadoona xeerarkan hirgelintiisu ay soconayso ilaa laga gaaro boqol iyo siddeetan maalmood oo ka mid ah lixda bilood ee soo socota wargeyska the new york times ayaa waxa uu daabacay in loo gudbiyey madaxweyne trump labaiyo tobankii maaj ee sanadkan inuu meel mariyo sharcigan awoodda u siinaya ciidamada maraykanka in weeraro ay ka fuliyaan dalka soomaaliya waxaana korneelka howlgalkan hogaaminaya ee geeska afrika uu tilmaamay inay tahay mid wax badani ka tarayso in laga adkaado kooxda al-shabaab oo iyadu inta badan dhibaatooyin kala duwani ka gey gudaha dalka soomaaliya iyo qaybo ka mid ah wadamada dariska madaxweynaha maamulka hirshabeelle cali cabdulaahi cusubleh oo ka hadlayay arrimaha xuduudaha ayaa waxa uu sheegay in xaafado ka mid ah magaalada muqdisho ay ka tirsan yihiin maamulka hirshabeelle madaxweynaha maamulkaasi cusubleh oo la hadlayay saxaafadda ayaa sule u sheegay in dowladda federaalka gaar ahaana wasaaradda arrimaha gudaha ay awood qorshe ay ku doonayso in ay ugu jirto deegaano ka tirsan dowladaha gobolka hirshabeelle kuna darto gobolka banaadir xaafado ka mid ah degmooyinka kaaraan hurwaa iyo sidoo kale kuwa ay ka tirsan yihiin inay ka tirsan yihiin maamulka hirshabeelle mana ahan suurtagal in hadda laga hadlo in cisiley ay meel macaan waa cisley iyo ceelmacaan ay yidhaahdaan waa magaalada muqdisho waa mid marnaba aan aqbali doonin ayuu yidhi madaxweyne cosobleh oo uu warbaahinta isugu yeedhay maalintii shalay cali cabdulaahi cosoble madaxweynaha maamulka hirshabelle ayaa sheegay in maqaamkii ay lahayd caasimada ay dowladda federaalk siin balse ay haatan la doonayso in ay dhul gobolka gobolka banaadir hoos geyso qaybo ka migaanada uu ka arrimiyo madaxweynaha hirshabelle ayaa sheegay in maamulka waa maamulka dowlad goboleedka hirshabelle uu dib u qiimeyn ku samey doono carqaladaha iyo sidoo kale arrimaha federaalka ee ay dowladda haatan wado hadalkani ka soo yeeray madaxweynaha hirshabelle ayaa waxaa wax jawaab ah aan ka soo saarin ama aan ka bixin dowladda federaalk soomaaliya gaar ahaan wasaaradda arrimaha gudaha oo haatan ku eedeynayo in iyadu ay mas-uul ka tahay arrintaasi qaybo ka mida magaalada muqdisho ee xarunta dalka soomaaliyana waxaa howlgallo ka sameeyey ciidamada dowladda federaalk soomaaliya oo howlgalladan oo intooda badan ahaa kuwo lagu xaqiijinaya amniga caasimadda oo muddooyinkii dambe ay kusoo kordhayeen diladka qorshaysan ee loo geysanaya shakhsiyaad la sheegay inay shaqeeyaan dowladda soomaaliya iyo sidoo kale dad rayid ah ayaa waxaa ciidamada habeenkii xalay ilaa iyo saaka ay ka wadaan qaybo ka mida degmooyinka waabire xamar jajab iyo xamarweyne iyo sidoo kale degmada yaaqshiid ee gobolka banaadir howlgalladan ayaa lagu qaqabtay dad aad u fara badan kuwaasoo intooda badan lala xiriirinaya falalka amni darre ee caasimada ka dhacaya beryihii dambe waxaana ay ciidamada ammaanka sheegeen in arrintan ay kaga gol leeyihiin xaqiijinta amniga caasimadda iyo sidii isbeddel loogu samayn lahaa ammaanka kasii daraya gudaha dalka soomaaliya gaar ahaan magaalada muqdisho dalaed qorshaysan ayaa ka dhacaya magaalada muqdisho tan iyo wixii ka dambeeyey doorashadii madaxtinimada dalka ee uu ku soo baxay madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo iyadoo weli aysan muuqan qabashada ballanqaadyo dhowr ah oo madaxweynaha hore u sheegay in lagula tacaali doono amniga caasimada soomaaliya ee muqdisho ee inkastoo weli xukuumadda ayna shaqo bilaabin taasoo dhowaan baarlamaanka soomaaliya ay meelmariyeen ugu dambeynna golaha wasiirada xukuumadda soomaaliya ayaa shalay yeeshay kulankooda ugu horreeyey kaasoo ay kasoo baxeen qodobo dhowr ay ugu muhiimsanaayeen la tacaalidda xaaladda abaaree dalka ka jirta iyo amniga oo ay sheegeen golaha wasiirada in sida ugu dhaqsiyaha badan wax looga qabo doono kulanka kadib warbaahinta waxaa la hadlay wasiirka wasaaradda warfaafinta iyo hanuuninta dadweynaha injineer cabdiraxmaan yiriisow kaasoo ka warbixiyey waxyaabihii ay ka hadleen golaha wasiiradaas kulankoodii ugu horreeyey ee maalintii shalay ay yeesheen warkii oo aad ka dhagaysanayseen raadiyo wardheera khiyaarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawada inaga dhageysanayo waa nageynta anibaa saaxiibkii maxamed nuur amiin ayaa idin aqrinaya warka idinlana socodsiinayey tan iyo intaan mar kale dib u kulmayno sidaa iyo nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu